midda labaad annagu hadda waxaan aadnay meeshaas xaalada aad u adag iyo dad qaraabo ahoo gobolka hiiraan wada deganoo ay dagaalla dhex mareenaan aadnay waxaan aad isugu daynay inaan xal gaarno xalkaas kabacdina mataqaanaa labadii dhinac dhinac kamiduhu hadda si toosa wax usoo fadhiisteen gogashii wadahadalka dhinacyo kalena weli waa dhiman yihiin iyagana waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan san ilaahay uga barinay waxaa si aada iyo aada dadaal u sameeyey ciidankii xoogga dalka iyo maamulkii galmudug oon uga baahanay inay dhinacii amniga mataqaanaa in amniga nala sugaan oo aaniga war amnigii noogu kaalmeeya laakiin dadkaas waa dad saxiir shabeellaa waa dad saxiir hiiraan oo walaalo ah oo diriray waa dad aan wax isku hayaan wax kasoo kordhe aan la arag ee oy dan u tahay heshiiska iyo nabadda ilaa iyo inta ay xal ka gaarayaanna ma quusan doono xalkuna ilaahay xaggiisuu ku xiraya laakiin annaga waxaa nala faray dadaal waxaanan aada u soo dhawaynaynaa cid kasta oo qayb nagala qaadata waxaan aada u tilmaamahoo ragga hawshaas aad noola galay oo dadaalkaas aada u muujiyey jananka qaybta toddobiyo labaatanaad iyo taliyaha guutada iyo ninka la yidhaahdo mataqaanaa odawaa hogaanweynka manduulahaas ciidanka xoogga dalka aada iyo aada ugu dadaaleen in maxayshaas wax ka qabsoomaan waxaan aada iyo aada u soo dhaweynaa cid kastoo wax nagala qabatay maamulka qolada galmudug ayagana aada iyo aadan ugu hambalyeynaa oo dhinacii amniga mataqaan gacan weyn naga siiyey iyo dhexdhexaadintii markaan codsanayna hawshaas inay nala qabtaan iyaga ruuxooda naga aqbalay oo dadaal weyn muujiyay ruuxdana amniga nala sugan dhexdii nala degaan oo cidi aan kala dhex galno marka cid walba oo arrintaas ay mataqaanaa wax ka gashana waxaan usoo dhaweynaynaa inay nagala qayb qaadato